maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dad badan ayaa ku shahiiday duqeyme ay ciidamadii yuhudu ka geysteen magaalooyin ku yaala waqooyiga daanta galbeeda diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxay duqimo baalimaa ka geysteen deegaanka damuuci ku yaala magaalada duubaas ee dhacda waqooyiga daanta galbeedda laysto waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan isla deegaankan ay ciidamada yuhuudda ku burburiyeen guryo aad u fara badan oo ay degan yihiin dad shacab ah iyagoona xabsigu dhaadhiciyo tobannaan ruux oo kale howlgallacaynkan oo kale ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen xerada alfaarica ee dhacda magaalada duubaas ilawaridi ku sugan magaalada ayaana waxay sheegeen dad badan ay ku dhaawacmeen weeraraday halkaasi ka fuliyeen ciidamada yuhuudda si kastaba ciidanka saayinada yuhuudda ayaa weli halkooda kasii wada howlgalka ay ku qaadeen shacabka beryada ee ku dhaqan waqooyiga daanta galbeed bishii dhammaatay ee janaayo keliya waxay ciidamada yuhuuddu ku dileen daanta galbeed in ka badan konton iyo shan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay xabsiga u dhaadhiciyeen saddex boqol iyo siddeetan ruux oo kale kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay dhankoodu bilaabeen iskacaabinno xooggan oo looga hortagaya duulaanka gardarada ay ku soo qaadeen ciidamada yuhuudda waqooyiga daanta galbeed laguna difaacaya cirdiga iyo dhulka muslimiinta dhinaca kale haddeenu egno kooxaha muqaawamada falastiin ayaa maanta shaaciyey shakhsiyadda ruuxii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday xerada ay ciidamada yuhuudda ku lahaayeen deegaanka taysir ee dhacabariga magaalada jinin ee daanta galbeed kaasoo sababay dhimashada laba askari oo yuhuud ah iyo dhaawaca kuwo kale war-saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay muqaawamada oo ay baysay wakaaladda wararka ee shaab ayaa lagu yidhi waxaan uga tacsiyeynaynaa shacabkeena falastiiniyiinta iyo guud ahaan ummadda islaamka shahiidka mujaahid maxamed oo ka soo jeeda magaalada duubaas oo waa ninkii fuliyey howlgalkii taysar ee tayada lahaa kaasoo dhacay subaxnimadii shalay war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi sii socoshada howlgallada iskacaabinta waxay xaqiijinaysaa awoodda ay dadkeena u leeyihiin inay ka hortagaan gumaystaha waxay sidoo kale xaqiijinaysaa guuldarada dhammaan iskudayadii lagu doonayay in lagu xakameeyo iskacaabinta ka dagaalamaysa daanta galbeed gacmahana looga qabto gabagabadii war-saxaafadeedka muqaawamada falastiin waxaa baaq loogu diray dadka ku nool daanta galbeed waxaana lagu yidhi dadkeena ku nool daanta galbeed waxaan ugu baaqaynaa inay sii wadaan iska hor imaadyada iyo iska caabinada gumaystaha oo ay ku dhegnaadeen wadadaasi inta xorriyadda laga helayo lagana soo celinayo xuquuqda sharciga ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay kooxda muqaawamada falastiin ciidamada yuhuudda ayaa shalay oo talaada ahayd ku dhawaaqay in la dilay labo ka mida askartooda lana dhaawacay sideed kale kuwaasoo laba ka mid ay xaladooda aad u liidato kadib weerar ka dhacay deegaanka taysir ee dhaca waqooyiga daanta galbeed dad badan ayaa ku dhaawacmay weerar toogasha oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka wararka ka imaanaya cariga maraykanka ayaa waxay ku waramayaan in toogasho sababtay khasaare kala duwan ay ka dhacday gudaha dalkaasi weerarkan ayaa wuxuu si gaar uga dhacay baqar lagu iibiyo walxaa qarxa oo ku yaala gobolka ohaayo ee dalka maraykanka sida ay warbaahinta u sheegeen madax ka tirsan maamulka gobolkaasi fuliyaha weerarka ayaana waxa uu suuragashay in halkaas uu ku dhaawaco shan ka mid ah dadkii ku sugnaa gaagaarka baqarka afayeen u hadlay maamulka gobolka ayaana waxa uu sheegay inay isbitaalka iminka geeyeen dadka qabay dhaawacyada kala duwan balse maysan sheegin inay jiraan wax dhaawacyo ah booliiska iyaguna maysan ka hadlin sida uu dhacay weerarka waxa soobayo qofka geystay iyagoo keliya ku gaabsaday inay sheegaan gurmad ay u fidiyeen dadkii ka badbaadiyay halkaasi ku sugnaa dalka maraykanka ayaa waxaa muddooyinkii dambe si aada ugu soo noqnoqonayay weeraraceynkan oo kale ah kuwaasoo lagu beegsanaya dadka amerikanka ah shil baabuur oo soobay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay galbeedka dalka indunuusiya wararkii naga soo gaaraya dalka indunuusiya ee qaarad weynta asiya ayaa waxay ku waramayaan in gobolka jieva ee dalkaas uu ka dhacay shil geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro shilkan ayaana yimid ka gadaal markii uu gaaro nooca xamulka qaada uu waaye bareega waxayna midaas soobtay in isku dhacaan laba gaari oo kale sida laga soo xiganayo xafiiska samata bixinta ee magaalada jakarta shilkan ayaa waxaa ku dhintay siday warbaahintu tabinayso sagaal iyo toban qofood oo ka mid ah dadkii ku sugnaa halka uu shilka ka dhacay halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen koo iyo toban ruux oo kale kuwaasoo dhammaantood iminka lagu dabiibaya xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolka jeva oo ah gobolka uu sida gaarka uga dhacay shilkani dhowr jeer oo hor waxaa magaalooyin ku yaala dalka indunuusiya ka dhacay shilal ciinkan oo kale ah kuwaasoo waxyeelo kala duwan sababay ugu dambayntii dowladda shiinaha ayaa qaaday weerar dhanka dhaqaalaha oo ay ka gaargudanaysa dowladda maraykanka kadib markii madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump uu badeecada ka imaanaya dhanka waddanka shiina kusoo rogay canshuuro xaddaafa oo gaaraya boqolkiiba toban ayaa waxaa cirkaas ku shareeray xiisadda dhanka dhaqaalaha ee u dhexeeya maamulka washington iyo midka beijing xogaatan la helaya ayaa waxay sheegayaan canshuuro xaddaafa oo gaaraya boqolkiiba shan iyo toban canshuurtan ayaana waxay kusoo rogtay dowladda shiinaha badeecadaha kala dhuxushaya gaaska dabiiciga ah ee uga imaanaya dhanka mareykanka si kastaba tani ayaa loolan cusub oo dhex mari doonaa xukuumadaha washington iyo beijing kaasoo ku aadan suuqa ganacsiga wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga inta